بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركور الشعب كصومال الآن كسو بحي مناسبة دي لحيا لباطن خجون دبال دقي قدي دبد آديات بان غبها نغنا مر لباد وحان غبها نغنا شعب كصومال الآن السيدة وناكسن اي قيبها لأي قدرين تلي مرور بهيغن كوا إلى عرينتا نبد قليا دقارنكا gacansiinta xukuumadoodan horusocodka iyo horumarka ku tallaabsatay meel waliba joogaanba waan salaamaya waxaana leeyahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu runtii maadna qaasi shacabka somalilan ka sokow waxaa jira rag waaweyn oo mas-uuliyiina oo qarankan tacab badan ka soo galay oo tacab badan dadkan uu ka soo galay oo u soo halgamay oo maanta tacabkii ay soo dhigeen inay baabiyaan garbaduur looga hayo waxaa ka mid ah maxamed xaashi cilmi maxamed xaashi cilmi dalkan dhibaatooyin fara badan buu soo maray wuu soo halgamay qiimahaasuu ku lahaa maantana tacabkii dalkan markii la gaadhay ee qiimihiisii la gaadhay ee sharaftii shacabka somalilan ay soo noqotay ee wixii ay u halgamayeen la helay ee qarannimadii ay soo noqotay ayaad moodaa rag badan oo maxamed xaashi ka mid yahay in tacabkaasi ummaddani soo gashay laga hayo inay burburiyaan mar walba xukuumadda ha dhaliyo waa la dhaliili karaa xukuumaddu dhaliil way yeelan kartaa inkastoona dhaliil balahayn haddana wixii dhaliil xukuumaddu ay leedahay waa loo sheegi karaa laakiin waxaa masiibo ah oo la yaaba mar walba maxamed xaashi cilmi erayo aan laaqi ahayn oo qarankan iyo karaamada ummadda iyo hogaankii ummaddan ay soo doortay dalka shacabka somalilan lama khasbin shacabka somalilan isagoo caqligiisa iyo maankiisa qaba ayuu ku soo doortay madaxweynaha axmed maxamed maxamuud silaayo wuu ogaa maxamed xaashi isagu marbuu doorashay soo istaago labuu helay cod silaayana codka somalilan uu helay waa loogyahay maalinba haddaba ummaddu shacabka somalilan in waxyaabo aan munaasib ku ahayn oo dadku ay isweydiinayaan waa ninka sookini ka weynaa oo ninka maxaa ku dhacay oo ninka ma xilka intuu hayuunbu maxaa fidyahay erayo noocaasaa runtii dadka ka imanaya waa xaqiiq weeye maxamed xaashi cilmi waxaa lu leedahay shalayba intii caruur ku soo kaxaysay nin ganacsada oo muwaadina oo muwaadiniinta somalilan oo weliba ka ugu waxtar badana oo la dhaleeceeyey oo la caayibad shacabka utumas adigoo halka lagaa firiyey iyo halkaas tagta runtii wax weyn ay u dhexeeyaan waxaan xusuustaa maxamed xaashi cilmi oo marba aniga ninka la yidhaha sayid baa u noo yeedhay markuu wasiirka maaliyadda ahaa kadibna waanu tagnoo waxaanu ku nidhi weliba anagu mucaaridnimadii ayaanu ku ficnayno maxaafidnimada la garan mayno fadhiista buud waa xafiiskiisa wuxuu yidhi idhegaysa maanta dowlad ka wacan dowladda maantaan ahayno oo somalilan dib u soo mara somalilan hore u soo martay umana malaynayo buu yihi dowladdan dowlad ka wacan somalilan inay dib usoo mari doonto xafiiskiisu nagu yidhi waayahay maxamed xaashi cilmi baa xilkii laga qaado mar dambaan isanono dhuxulow ma weli meed la joogtaa buu yidhi waxaan ku yidhi maxamed xaasho ninkii sidaana yidhi miyaanad haynay dowladdan dowlad ka wacay ma jirto mid ka wacayna somalilan soo mari mayso aduu miyaanad nagu odhan mayaanad nagula tilintaas tii baanu haysanaa oonu ku adagnahay wuxuu yidhi haisow tii ciiday waxaan ku yidhi maday kuu qiyaasteen markaa wanaaggeegayo xumaanteedu maadoo kuu qiyaasta waxaa leeyahy maxamed xaashi cilmi wuxuu yihi saaka oo jaridaha kusoo baxay waxaa jira buu yihi ra-iisul wasaare aan muuqan dalkeena structurekiisa uu leeyahay ee constitutionku caddeeyey wax ra-iisul wasaare iyo meel uu ku jiraa iyo meel uu leeyahay ma jiro waxaa kaluu yidhi madaxweynuhu wuxuu lumiyey buu yihi sharaftiisii iyo t snm madaxweynuhu sharaftiisii tii dalka somalilan iyo t snm ba kor buu qaadee waxaa lumiyey maalinba maalin walba cay ummada la dhex fadhiya waa tacabkaagii maxamed xaasho waxaanu kaa haynaa waa tacabkaagii waxaa lagaa dardaaraya lagu leeyay waardaa waardaa silaayo waa hogaamiye ummadani ay soo dooratay wixii ay ka filayeen u qabtay wax ka badan u qabtay intijaah iyo sharaf somalilan way soo hoyay wey qiimuu ku leeyahay sharafuu ku leeyahay ilaa markuu halgalka hogaaminayay sharafuu ku lahaa ilaa markuu hogaamiyey mucaarabka ah sharafuu ku lahaa maantu madaxweyne yahay dalkiisa iyo dadkiisu sharafay ugu hayaan waxqabad muuqda oo muddo saddex sanadooda ama afar sanadooda aan lagu qabteen ayuu ayuu madaxweyne silaaye qabto inaad ku ambaryaysa yahay hadduu xitaa xilka kuu garan waayey inaad ku ambaryaysa yahay inaad ku barbar istaagta yahay waayo inaad u garatayd waxaanayna tacabkii wixii kaa soo galay yahay silaaye kuu dhisayaa uu ku hogaaminaya ummaddanna waa tacabkii iyo dhismihiisa kaad adigu burburinayso dib baan idinka mar walba ummaddu shacabka somalilan si nasteexu wanaagsan bay idinla hadlayeen si qiimale ayay idinla hadlayeen oo wardaaya tacabkiina waad soo halgamteena tacabkiina ummadda u daayay ummaddani wixii ay soo wixii aada soo qabateen bay hayaan qiimo fara badan bay idinku hayaan tacabkiina aanu idinka haynahay daaya ayaanu leenahay dhammaantiin dalkani maanta meel wacan buu maraya meesha uu gaaray xitaa xuduudaha marka lagu dhawo waad ogeydinoo wafdi ballaaran oo culus oo wasiiro duura xukuumadda ka tirsan ay hogaaminayaan ayaa gaadhay talleex iyo deegaanadaasoo dhan gaadhay dadkaasi waxqabad bay u baahan yihin dadkaasi taageeray u baahan yihin dadkaasi horumar bay u baahan yihin dadkaasi waxbarashay u baahan yihin dadkaasi caafimaad bay u baahan yihin xukuumaddu intiiba wadaa in caafimaad ay helaan in biyo ay helaan nadiifa in iskuulla ay helaan weeyi tay halkaa u tegayaan ma aha mid dagaala ma aha mid harbudaad iyo dadkaa dhibaato loo geysto qof walo oo shacabka somalilan ka mida meel kastoo joogo xukuumaddani waxay og tahay oo ay mas-uuliyad iska saaraysaa in xili ka saariyay sida dadkayga wax ugu qabanay maaha kulba maxamed xaashi afarta qof ee dan leh inay maxamed xaashi soo kaxaystaan ina kaali maxamed oo noo hadal uista shacabka ka tuban marka la caayayo ganacsato sharaf leh oo dalka ku sharaf leh oo weli oo waxtar badan leh oo hormooda marka la caayayo dad wax magarati ay caayayaan maxamed xaashi kii shacabka u tabayey buu maxamed xaashi waa ka soo qaatay shaarka qabiilka maanta ee subeer awalay meelaha la wareegayo subeer awal subeer awal wuxuu ku noqonayaa wax somalilan waxay wax ku noqoto wax ku noqonaya cid gaara oo somalilan lihi ma jirto somalilan wadajirkeedna wax ku noqonaya somalilan waxay wax ku noqonaysaa wadajirka shacabka somalilan meel kastoo joogan bay wax ku noqonaysaa yaa ree hebelay wax ku noqon mayso yaa ree hebelay halkan kumaynu soo gaadhin labaatan sano kahor baan ka soo gudubnay dalku sistam iyo dimuqraadiyad buu dhigtay taasaa qofkii dabcanay wuu ku imanaya taasaa ciddii wax doonaysaa ay ku imanaysa ma jirto mid amba dad amba shacab himilo ay dhigteen ku burburin kara yaa ree hebelay kii laga firiyey maxamed xaashi iyo qeybkii toole maaha laakiin maalin walba halkan la soo fadhiista cay isagay nusqaan ku tahay isagayna u wanaagsanin waxaanu ka xunahay siduu sharaftiisa u maxduminayaanu aada uga xunahay runtii sharaftiisiibu ismaxduminaya maalin walba halkan cayaan meelay joogaan baa aan ugu hambalyeynaya sida mar walba ay u garanayaan ka wax u wada iyo ka somalilan iyo siday u fakirayeen iyo wax wada qabsi iyo iskaashi iyo nabadgelyo ayaa cid walba waxaan kaloon jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo shalay ilaa xalay warbaahintu kala duwanay waxay soo weydiinaysay maxaa loogu martiqaadi waayay munaasabadii qaran ee lix iyo labaatanka juun xisbiyada kala duwan ee qaranka kulmiya wadan iyo wicid waxaan halkan ka cadaynayaa xisbi walba waraaqihii invitationska ee aan ugu talagalay dadkaasi ama mas-uuliyiintaasi xafladda madaxweynena kasoo qeyb galaan qolo walba amba xisbi xisbi walba halkiisa loogu geeyey xisbi annaan u geyn invitationskaas ma jiro inay yimaadaan yeelana iman oo wax iyaga la yaala laakiin madaxtooyada waraaqahaas invitationska loo diray waa loo diray mid walba mas-uuliintooda iyo xisbiyada farta laga saaray wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu